yo u wariyaalkayo iyin dadka markasta tabiyo hogo muhiimkan ee ku dhex jara bulshada dhatiya iyo haana kumida wariyaalka ganool magaalada dhuusamareeba caasimada dowlad goboleedka galmudug sheegeen qaabka lantabiyi kora sheekooyinka dadka baayaa gaarka qaba oo aan baahan in si gaare lan sameeya sheekooyin show qaabka ugu muhiimsan oo waxawaaye wariyaasha ay usoo gudbin karaan codka naafada waxawaaye in ay dhex galaan raadiyaan waxyaabaha inta badan ay u baahan yihiin in wax lagala qabto haddii ay noqoto dhinacii waxawaaye bedelka isdhexgalka bulshada muhiimaddu waa kaalinta horyuhu ay uga baahan yihiin in uu kasoo gudbiyo sheekada ama wax walbo ay u baahan yihiin in laga qaado marka innagu haddaan nahay wariyaashii waxaan ku dadaali doonaa in aan bedelno wacyiga bulshadu ay ka aaminsan yihiin ururka naafada oo ah in aysan bulshadii dhexdooda wax ku qabsan karin sida uu sheegayo kaleeto axmed in la takoorayo saami qaybsiga hadday noqoto maamul hadday noqoto waxawaaye waxqabsi kaleba in yacni la riixayo marka inagu doorkeennu waa in aan bedelno fikraddaas ah in aysan naafadu waxba qabsan karin oo aan wariyaashii haddii aan nahay codka bulshada aan waxyaabo badan ugu qabanno doorka ay leeyihiin naafada marka waa in aan kasoo dhex qabanaa kan u baahan in uu wax qabsan karo bulshadii la wadaagno codkiisi soo gudbinno dhina dhinaca kalena aan bulshadii ka bedelno fikradda ah in aysan dadkaani wax qabsan karin marka inaga doorkeena ugu muhiimsan waa taas horta waxaan isleeyahay laba qaab ayay wada shaqayn wanaagsan dhex mari kartaa midna waa mid laga rabo qofka dadka baahiyaha gaarkaa qaba midna waa mid laga rabo wariyaha tan koowaad aan ku hormara wariyaha horta wariyaha waxaa laga rabaa in uu dadkaasi horta u dhaga nuglaado marka koowaad oo uu u dhawaado xaggooda dad kale uusan la simin maadaama dadku ayagay dad baahiyaha gaarkaa qaba inta badana bulshada aan ku dhex jirin waa in goobaha goonida dadkaasi xaafadaha lagu booqdo sidoo kale guddoomiyaasha eeleeg waa in loo tago waa in wariyuhu dadkaasi ulgooniya ku firiya